ahaana martiqaadka madaxweynuhu noo fidiyey runtii waanu ku mahadsan yahay waxaan u rajaynayaa shirkana guul iyo isfaham sida la sheegay oo saaxiibada igu horreeyay sheegeen soomaaliya dhibaatooyin badan ay ku jirtaa dhibaatooyinkaas oo kuwa dowladiidka ay maalin walba ay dadka qarxinayaan ayaguna ay ishalligayaan dadkuna ay halligayaan marka kuwa ayagana ishalligaayo annagana na halligaayo oo na fidneeyey oo na dhibaateeyey inaan meel looga soo wada jeesto oo waxaan u rajaynaa shirkan inay kasoo baxdo wax kuwa ayaga lagu ciribtiro ee ummadda soomaaliyeed ay u aaydo inuu kasoo baxan shirkan u rajaynaa dadka soomaaliyeed waa la dhibaatooyey oo magaalo magaalo u gudbi karta ma jirto degmo degmo u gudbi karta ma jirto tuulo tuulo u gudbi karta ma jirto gaar ahaan aniga koonfur galbeed gobolka anigaan ka imid saas darteed waxaan rajaynaa ummaddaas waxay naga sugaysaa in jidadkana loo furo ay isku socdaan oo sida bani aadamka ku noolaan jira ay ku noolaadaan ay naga sugayaan taas annagana waxaan ka sugaynaa dowladda soomaaliyeed iyo caalamka iyadoo kaashanaysa oo annagana aan garbaheeda nahay in arrinka laga fekera uu kaas noqdo ummaddan ciddii maanta ay aadayso baydhabo inay diyaarad raacdo iyadoo jidkaan arkaysa aysan mari karin runtii waxaan u aragnaa wax nasiib darraa sanooyin badanaana lagu jiraa arrinta iyadaa wiilal yaryaro oo qoryo ah ka haystaa jidka dadka u diiday marka aniga in laga leexin karaa aaminsanahay marka sida looga leexin lahaa meel kastoo jidadka lagu furi lahaa dadkaanu dhammaantood diyaaradda saaran oo annaga dowladda soomaaliyeed iyo maamuladaba ani markaan fiiriyey anaga hawadaan haysanaa dhulkiina waxaan naga haysta shabaab marka sida aan dhulka ku qabsan lahayn inaan ka fikirno oo sida dhabta oo wax in laga hadlo u baahan maantaas waa horumar aanaan laga fikeri karin wax kaloo laga fikeri karnaa jirin ilaa ay taa la helo marka dowladda soomaaliyeed ani waxaan ka codsanaa iyadoo caalamka la kaashanayso annagana aan ballan qaadayno garbeeda nahay inuu shirkan u noqdo shirkii arrinta ayadaa kasoo bixi lahayd dadka soomaaliyeed waa shaqaysan laayiin anaga dadkayga beeraley iyo xoololey waaye beerihii waa la tacbi laayahay xoolihii waa la tacbiwaa la dhaqan laayahay waxaa loo soo dhigtay ilmahoodii kii sagaal sano jir in laga qaado hadda magaalooyinka hadda annaga aan joogno dad badanoo waxaa arkaysaa ilmihii lasoo qaxay marka dadka soomaaliyeed shalay waa la siray diin iyo waxbaa looga soo dhuuntay alxamdulilah maanta way fahmeen inaysan waxkan ay diin ahayn maalmihii dhaweed runtii dhibaatadii dhacday aad aad aan ugu xunno intii ku dhumatay allah naxariiso intii ku dhaawantay in allah caafiyo laakiin dadka soomaaliyeed dareenkooda bannaankay soo dhigeen awal shirarka ay ka cabsan jireen shabaabku ay ka cabsan jireen ayagoon ka cabsanayna magaalo walbanta soo baxeen ayagoo cayn ahay oo leh dulli waay leh ay soo baxeen marka in looga faa'iideeyo dadka arrintaas maanta taagan ayagoo dhanaa u diyaarsan marka aad i aad aad u mahadsantihiin ani waxaan kolley dhihi lahaa madaxweynaha iskale laakiin waxaan dhihi lahaa wax walba inaan ka horumarino sidaan amniga u qaban lahayn waan mahadsantihiin salaam